waxaad gacsiisaa baarihii sideedii iyo ruwi xalay fiidkii waktiga london ayaa waxaa dumay tiyaatar lagu magacaabo apollo oo ku yaala bartamaha london tiyaatarka xilligaasi waxaa ka socotay riwaayad waxaana gudihiisa ku jiray sida saraakiisha boliisku ay sheegeen ilaa toddoba boqol iyo labaatan qof waxaana soo dumay saqafka tiyaatarka iyadoo riwaayadii ay socoto afartan iyo shan daqiiqo qaar kamida dadkii tiyaatarka ku jiray waxay sheegeen markii shaqarta ay maqlayeen iyo waxa jeexmaya ama soo dumaya inay u haysteen inay tahay qayb ka mid a riwaayadda ilaa ay garawsadeen in tiyaatarkii saqafkiisa sare uu soo dhacay oo dadku ay kusoo dumeen islamarkaana halkaasi ay ka bilaabatay in dadku ay isbuurtaan oo cararaan oo si ay naftooda ula baxsadaan waa gartay marka ma la og yahay khasaaraha ilaa imika shilkaasi uu sababay sida ay sheegeen saraakiisha kooxaha gurmudka degdega iyo saraakiisha boliiska waxaa qaraxaasi waxaa dhismahaasi soo dumay ku dhaawacmay ilaa siddeetan iyo kow qof oo konton ka mid a cisbitaalka la dhigay oo dhaawacooda isbitaalka la dhigay waxaa ku jira kontonkaasi toddoba qof oo dhaawacoodu aada u liito oo culus yahay saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen dadka badankooda dhaawacyadu ay kasoo gaareen dhanka madaxa inkastoo ay jiraan qaar ka jabay lafdhabarta oo dhaawacoodu culus yahay dadkii aad bay u shoogeen waxaa goobta gaaray gaadiidka gurmudka degdega oo tiro badan sidoo kale waxaa jirta diyaaradaha gurmudka degdega oo ambulanska oo meesha la geeyo helikabtarada iyo qolyaha dabka damiya ayaa isku gadaamay meesha waxaana la sheegay inay kaga jawaabeen ilaa shan daqiiqo gudaheeda markii lasoo wacay oo dhacdada loo sheegay boliiska ayaana meeshas ku gadaamay oo goobta xiray waxaana la bilaabay in dadkii gudaha ku jiray lasoo bixiyo saraakiisha boliisku waxay sheegeen in lagu guulaystay in guud ahaan dadkii meesha ku jiray lasoo bixiyo iyagoo bad qaba islamarkaana hadda aynay ogeyn wax dhimasho oo ay ka warqabaan aanay jirin waa gartay dowladda britain iyadu ma ka hadashay shilkan tiyaatarkan soo dumay ra-isul wasaaraha dalkan britain david cameron ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray in mar walba uu la socday xaaladda halka ay marayso markii uu bilowday in dhismuhu soo dumo wuxuuna ammaanay shaqada dhaqsiyaha badan oo ay qabteen kooxaha gurmudka uu sheegay in howl wanaagsan ay qabteen wuxuuna sheegay in uu markaasi kuneed qabowsanayo inaana jirin wax dhimashaa oo halkaasi ka dhacay sidoo kale afhayeen u hadlay shirkadda nymex theatris oo halkan maamulaysa waxa uu sheegay in markaasi ay la xanuunsanayaan dadkii waxyeeladu soo gaartay waxaa kaloo la sheegay boliisku sheegeen in la baarayo la ogaan doono wixii keenay in dhismahan uu soo dumo dhismahan kusoo dumana dab ayaa meesha ka dhashay dabkiina si dhaqsaa ayaa lagu dumiyey oo lagu guulaystay marka bal tiyaatarkan iga sheekee taariikhdiisa goormaa la dhisay macnahaana muxuu ku fadhiyaa tiyaatarkani waxa uu ka mid yahay cabdi casiis tiyaatarada taariikhda ugu faca weyn ka leh waddankani britain tiyaatarkan waxaa ku yaallaa bartamaha london waxaa la dhisay kun sagaal boqol iyo kowdii waana muddo imika ka badan qarni tiyaatarkan waxa uu qaadaa toddoba boqol toddobaatan iyo shan qof inkastoo tiyaatarkani da-diisu ay fog tahay haddana uma da-weyna marka la eego dhismayaasha london oo qaarkood ay jiraan kun toddoba boqol oo dhisay qaar la dhisay kun sideed boqol laakiin marka laga hadlayo xagga riwaayadaha iyo tiyaatarada isaga ayaa kow ka ah oo xagga taariikhda ah wuxuuna ka mid yahay kuwa ugu faca weyn sanadkii labada kun iyo shanta ayaa waxaa la wareegay shirkaddan lagu magacaabo nimatis marka shilkan iyo tiyaatarkan dumay maxaa saameyn uu ku reebi karaa tiyaatarada kale ee magaalada london oo qaarkood iyaguna fac weyn ma dhici kartaa in riwaayadihii iyo wixii lagu dhigi jiray tiyaataradaasi la joojiyo oo iyagana la baaro bal qaabka dhismahooda oo si shilkan oo kale looga baaqsaday inuu dhaco cabdi casiis idaacadaha iyo telefishinada dalkan waxay aada u halhayaan arrintan waxaana jirtaa dadku inay soo jeedinayaan marka la fiiriyo dadka la wareysanayo inay soo jeedinayaan in dib loo eego guud ahaan tiyaatarada dalkani hanaankooda lagu magacaabo work safetyga ama nabadgelyada xagga shaqada in la fiiriyo bal tiyaataradan sidai ay yihiin oo istandaradooda ama heer dowladdu qiimeyso oo la daba socdo si loo ogaado xaaladooda ayaa aada loo hadalhayaa dhinaca kale goobta oo tiyaatarkani soo dumay boliiska ayay u xiran tahay weli iyo kooxaha gurmudka afhayeen u hadlay boliiska xaafadda westminster ee bartamaha londonna wuxuu sheegay inuu ka codsanayo dadka soo baxay ay doonayaan bal inay arkaan si wax u dhaceen inaanay goobta usoo dhowaan oo goobtu xirnaan doonto tan iyo inta howsha baaritaanka boliisku ay ka dhamaanayso